بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa dersigeennii toban iyo lixaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya wuxuu dersigeennu ka bilaabanayaa dahaarada faslun fi dahaarati dahaarada ayuu u fasal yahay sheekhu wuxuu nooga soo hadlay labadii fasaloon soo marnay midka koobaad ruuxa qaangaarka waxyaabaha waajibku ah inuu la yimaado ama uu iska dhaafo wuxuuna noogu soo tilmaamay wax walbo ilaahay qofka waajib uga dhiga waa inuu la yimaado waxaa kaloo waajib ku ah mukallafka qaangaarka ah ilaahay shaygii uu ku waajibiyey siduu ugu tala galay waa inuu la yimaado arkaantiisii shuruuddiisii waa inuu ilaaliyo kana fogaado waxyaabaha burin kara waa inuu ka fogaado weeyaan wa ilaa kaana baadilan baan soo marnay sidaa hadduu yeeli waayo shaygu baadil buu noqonayaa waxaan kale oo soo qaadannay qofku markuu qaangaaro wujuub waxaa ku ah alcasmu aljaasimu calaa kulli ficlin qadara calayh ficil walba ou awoodo in uu samaynayo waa inuu go'aansado weeyaan ficil walbo awood oo uu leeyahay inuu la imaanayo waa inuu go'aansado hadda wixii uusan awoodin taasi waa gooni laakiin shaygu awoodo weeyaan ficil walba oo qadara huwa calayhi waa inuu go'aansado iyo in uu iska dhaafayo wa tarki kulli muxaram wax walboo la xarimay waxaan kaloo soo marnay axkaamta la yidhaahdo axkaamu sharciga la yidhaahdo axkaamta la yidhaahdo axkaamu sharciya ayadana waa soo qaadana weeyaan axkaamta sharciga ah waxaanu ku soo marnay in ay tahay mahalanba horta diin markii la yidhaha ilaahay wuxuu noo jireeyaa la yidhaahdaa maa sharacahu allahu lanaa min alaxkaam axkaamta waxay u kala baxdaa axkaamtu waa jamcu xukmin waa khitaab ullah almutacaliq bificli اlmukalaf baa la yidhaahdaa waxa weeye axkaamtu waxaan rabaa wuxuu ka dhigay sheikhu qaybahaane axkaamta sharciga ah wuxuu yidhi waa waajib iyo xaraam karaaho sunna mubaax baadil saxiix marka ashyaadaasna iyadana wuu noo sheegay xugumada ka imaanaya axkaamta sharciga ka imaanaya waxaa jira calaamaad la yidhaha umuuruddiin umuuruddiinku waxa weeye diinta sideedaba waxay leedahay calaamooyin lagu garan karo oo haddii afar calaamo qofka laga waayo qofku diin ma laha afarta calaamo waa maxay waa midka koobaadee qofku waa in uu qasadkiisa ka run sheego waxaa la yidhaahdaa alsidqu bilqasdi waa sidqi oo qasad la weeyaan maca alqasdi ah yacni run macnihiisuna waxa weeye waa calaamada koobaad qofku cibaado markuu samaynayo waa inuu cibaadooyinka niyo fiican niyad iyo ikhlaas kula yimaado waa calaamad diin ah weeyaan calaamada labaadu waa sixatulcaqdi baa la yidhaahdaa waa in qofkan sidiisaba caqiidadiisu ansaxdo caqiidada ansaxeena waxaa looga jeedaa waxa weeye waa in uu ictiqaad fiican leeyahay oo ilaahay wax fiican ka aaminsan yahay nabi moxamed wax fiican ka aaminsan yahay ilaahayna wax fiican ka aaminsan yaha weeyaan hadduu ilaahay subxaanah wa tacaala sifaad xun ku tilmaamayo hadde caqiide fiican ma leh calaamada saddexaad alwafaau bilcahdi baa la yidhaahdaa ilaahay ballan buu kula galay nebiyullaahi moxamed ballan buu kula galay calayhi salaatu wasalaam cahdigii ilaahay oofi idinka dhexeeyey cahdiga ilaahay kaa dhexeeya waa inaad waajibaadka ilaahay gudato iyo faradyaalka ilaahay waktigoodiina aad kula timaado weeyaan loo xadeeyey maaha in la yidhaha shaqadiiba ay dhaafayde salaadda aan sii hormariyo ama adiga shaqan ku jiraa salaadda aan dib dhigo may salaadda waxa weeye waktigeeda ha dhaafinin calaamada ugu dambayda waa xaaraamtoo laga fogaado haddana waxaan gelaynaa fasalkeennaan dahaarada qofku markuu cibaadaysanayo dahaara muhiim ah zebanka hadda la joogo dahaaradii axbaabi way yaraatay laasiyamaa qurbaha waad aragteen yacni waxa weeye bidcadii iyo gaalkiiyo nijaasba aan oqoonin oo eygu hadduu ku soo aado ood ka sikatuu kula yaabayaa wuxuu u maleeyaa isaga inaad waxa weeye aad macnaha asaga aad iskala weyn tahay isaguna maantoon afku ka dhudhunkoonaya oo kor buu u sidaa oo uu la ciyaarayaa aduguna waxaa sideedii ku nijaasayn marka labadiinnu iskama warhaydiin isma ogidiin weeyaan labadiinnu macnaha laba shay baad kala tihiin marka laba arrimood baad macnaha kala aaminsan tihiin bidcadiina hadda way u kaalmeeyeen weeyaan iyo caamadii awalba aan diin lahaynoo waxa xunudan u ahaad ayaguna u kaalmeeyeen marka dahaarada ayaa fasalkan looga hadli doonaa dahaaradu labay u kala baxdaa dahaara waxaa la yidhaahdaa xisiya iyo macnawiya la yidhaahdaa dahaarada xisiga ah waa midda muuqata weeyaan shayga muuqda waxaan rabaa nijaasada laba u kala baxda xisiya iyo macnawi dahaaradu waxay u kala baxdaa mid qalbi ah badani badanka mid ah iyo mid qalbiga ah weeyaan horta qalbiga in la dahiriyo oo laga dahiriyo sifada xun oo dhan kibirka laga dahiriyo xasadka laga dahiriyo munaafaqnimada laga dahiriyo caqiida xumada laga dahiriyo marka isdahiri marka horeeto haddaan qalbiga aadan dahirin oodan shaki ka dahirinin oodan munaafaqnimo ka dahirin oodan kibir ka dahirin oodan xasad ka dahirin oodan cujbi ka dahirin waxaasoo dhan qalbiga intay ka buuxaan cibaadadu waxba kugu tarin mayso maxaa yeele qalbigii baa nijaasaysan wuxuuna leeyahay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay suurooyinkiinaan fiirin maayo jismiyaalkiinna ilaahay fiirin maayo ilaahay qalbiyaalkiinu eegayaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday quluubtiinnu fasaadsan tahay jismigaaga waxba ilaahay ku farin maayo waa in horta qalbiga marka hore ou hagaagaa qalbiga allaha noo hagaajiyo dahaara qalbiya in la helo weeyaan dahaarada badanka iyo aad makaankaad ku tukanayso iyo dharkaaga iyo jismigaa kuwaas waa kasii dambeeyaan waana midda kitaabka hadli doono maxaa lagu dahaaro qaataa marka la dahaaro qaadanayo faslun fi dahaarati dahaarada ayuu u fasal yahay laa yasixu ansixi maayo rafcu lxadafi xadaf koryeeliddiisu ansixi maayo walaa isaalatu najisi nijaasta suulinteeduna ansixi maayo ilaa bimaa'in biyo in la helo mooyee maa aasoo mutlaqin la idlaaqay dahaaradu si kale ku ansixi maydo xadafka marka la yska dahirinayo xadafka marka la yska dahirinayo ansixi maayo baa lagu yidhi oo la weese qaadanayo oo la qabaysanayo oo janaabada la yska mayrayo oo nifaaska la yska mayrayo oo gabadhu xaydka iska mayrayso waxaasoo dhamme ansixi mayaan nijaasta marka la yska mayrayana ansixi maydo ilaa biyo ma la yidhaahdo ilaa bimaa'in mutlaqin biyo la yidhaha maaulmutlaq ayay ku ansixi karaan biyaha la yidhaha maaulmutlaq haddaadan haysan wax ku ansaxayaa ma jiraan hadda biyaha maaulmutlaqa la yidhaahdo waa biyo la idlaaqay maaulmutlaq baa la yidhaahdaa waa la idlaaqay bilaa qaydin laazimin qayd baa waa qayd oo dhanba looma yeelin wax laguma shardin ama qaydka lagu qaydi shar macnaha ma aha laazim ma aha waa biyo unbaa la leeyahy markii loo jeedo waa biyo aan nijaasa ku darmin waa biyo aan taqayurin waa biyo aan mustacmal ahayn biyaha nuucaasaa maaulmutlaq la yidhaahdaa kitaabkaa noo xaday doona maaulmutlaq maxay yihiin wa huwa maacu lmudlaq an yakuuna waa inay biyuhu ahaadaan daahiran kuwa daahira fii nafsihi naftiisa u daahira weeyaan waa biyuhu waa inay ahaadaan daahir baa lagu yidhi oo ayaga naf ahaantooda ay daahir u ahaadaan daatadooda mudahiran haddana dahirin kara liqayrihina dahirin kara weeyaan ayaga naftooda waa u daahir kayrkoodna waa ay dahirin karaan biyahaas maxaa la yidhaha magacooda maaun mudlaqun waa maaul mudlaq waa biyo la idlaaqay biyahaas baa lagu daharo qadan karaa weeye wa huwa biyaha maaulmudlaqa kayrulmutanajisi kuwa nijaasoobay kayrkood weeye wa kayru lmustacmali biyo la isticmaalay kayrkood weeye wa kayru lmutaqayiri kuwa doorsoomay kayrkood weeye taqayuran doorsoon taqayurkaasoo kafiiran fara badan bikhaliidin shay ku qasmana ku doorsoomay khaliidkaasoo daahirin daahira khaliidkaasoo yastaqni lmaa'u biyuhu ay ka deeqtoon yihiin canhu xaggiisa ay ka deeqtoon yihiin bal u fiirso mutaqayir maxaan dhahanay ee maaulmudlaq maxaan dhahanay wahwa kayru lmutanajisi biyo nijaasoobay kayrkood weeyaan wa kayru lmustacmali biyo lasoo isticmaalay oo waajib lagu mayray kayrkood weeyaan mustacmal waa noo imaan doonaa biyaha mustacmal la yidhaha way noo imaan doonaan nijaasada kuwa la yidhaha way noo imaan doontaa biyihii labadaas aan ahayn baa la yidhaha maaulmudlaq wa kayru lmutaqayiri biyo doorsoomay taqayuran kafiiran doorsoon fara badan kayrkood weeye baa lagu yidhi yacni ma doorsoomin biyahan maa mudlaq la yidhaahdo ma nijaasoomin ma la soo isticmaalin taqayur kuma dhicin taqayurku wuxuu noqon karaa biyo nijaase ku doorsoomay iyo biyo daahir ku doorsoomay nijaas xagga iska dhig shaygii ku doorsoomay daahir baa laga hadlaya haddana biyo daahir ah shay daahira biyihii ku doorsoomay kayrkood weeye baa lagu yidhi taqayurkaasoo kafiiran fara badan bikhaliidin mujaawir iyo khaliid u kala baxaa shay dheehay oo aan markii loo jeedo biyaha la kala sooci karinba way isku darmeen kaasoo yastaqni lmaa'u canhu xaggiisa biyuhu ay ka deeqtoon yihiin macaanoo kalea biyihii ku darsamay marka biyo doorsoomay kayrkood weeye maaulmudlaqu yacni ma doorsoomin ayagu waalmutanajisu mutanajis wa huwa mutanajis maa baa la yidhaahdaa waqacad ay ku dhacday fiihi dhexdooda najaasatun najaastaasoo kayru macfuwin canhaa mid la cafiye kayrkeed ah mutanajis waxaa la yidhaha shay ay ku dhacday najaaso najaastaasoo kayru macfuwin canhaa mid la cafiye kayrkeeda wa taqayara haddana doorsoomay in kaana almaa'u biyuhu hadday yihiin kahiiran kuwa badan ilaa biyaha badan waxaa shardi ah markay nijaas noqonayaan in ay doorsoomeen baa shardi ah biyuhu hadday qullatayn gaaraan buu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam nijaaso ma xambaaraan laakiin xadiis kalea wuxuu ku qayday haddaysan taqayur yeelanin weeyaan taqayur haddaysan yeelanin xadiis kalea ku qayday oo xadiiskaa nabigu uu yidhi idaa balaqa almaa'u qullatayni laa yaxmilu khabasa ama lam yaxmil alkhabas biyuhu hadday qullatayn gaadhaan khabas iyo nijaaso ma xambaaraan nijaaso ma noqon karaan xadiis kale wuxuu nabigu ku shardiyey in kaana almaa'u dahuuran ina almaa'a dahuurun dheh laa yunajishu shay-un biyuhu waa kuwo wax dahiriya wax nijaasay karaa ma jiraan hadday badan yihiin ilaa maa qayara dacmahu ow lownahu ow riixahu ow nabigu ku qayda calayhi salaatu wasalaam ilaa biyaha dhadhankoodii wax bedela in la hela mooye ama midabkoodii bedela ama karkoodii bedela haddii taa la helo hadde taqayurka biyaha badan oo qullatayn iyo ka badan gaaray taqayur markii laga helo taqayurkaasu midna waxaa la yidhaha waa xisi midna waa taqdiiriyaa la yidhaahdaa mar haddii doorsoon la helo nijaas bay noqonayaan laakiin haddaysan doorsoomin biyo badanna ay yihiin najaastu waxba ka qaadin mayso saasaa la yidhaahdaa markaas taas weeye mid sidaas baa loo qaybinayaa weeye oo xukunka loo qaybiyey hadda biyaha badanna waxaa looga jeedaa waa shan boqol oo rodol biyo u dhikama weeyaan ama waa biyo gaadhay boqol iyo sagaashan liitar bay dhaafeen yacni laba boqol oo liitar fuusta biyaa bay gaadheen waa biyihii fuusta biya soomaaliya la dhihi jiray weeyaan laba boqol oo liitar bay gaadheen biyahaas baa la yidhaha biyo badan baa la yidhaahdaa mar hadday biyuhu badan yihiin yacni waxa weeye nijaas ma noqonayaan ilaa in ay doorsoomaan mooye haddana loo sheegi doonaa waalmutanajisu mutanajis wahwa mutanajis maa baa la yidhaahdaa waqacad ay ku dhacday fiihi dhexdooda ay ku dhacdo najaasatu najaasa wixii ay ku dhacdo ayaa la yidhaha mutanajis weeyaan axad baa ku riday ama ayadaa iskaga dhacday najaaso ayaa ku dhacday xaqiiqo ah yaqiin bay ugu dhacday ama waa jaamido ama waa maa'ico way yar tahay ama way badan tahay farqi kale ma leh najaastaasoo kayru macfuwin canhaa mid la cafiya kayrkeeda wa taqayara wayna doorsoomeen biyihii in kaana almaau hadday yihiin kahiiran kuwa badan oo markay badan yihiin maxaa looga jeedaa wadaalika bian balaqa qullatayni waaba inay qullatayn iyo fa akhara ka sii badanba ay noqdaan mar hadday badan yihiin oo qullatayn magaca la yidhaha biyuhu ay soo gaarhaan nijaasana ay ku dhacdo najaasana ay ku dhacdo oo ay masalanba doorsoomaan maxay noqonayaan najaasay noqonayaan biyuhu hadday qullatayn gaarayaan oo nijaasa ku dhacdo oo midabkoodu isbedelo ama urkoodu isbedelo ama dhadhankoodu isbedelo waa nijaasooben hadday biyuhu yar yihiin ee nijaasa ku dhacdo ama weel nijaasaa sidaa loo geliyo ama gacantaadu nijaasa aad gelido maxay noqonayaan horay ka nijaasoobayaan weeye safiinahan ku soo marnay wa in lam yataqayar midou leeyaha weeyaan wa in lam yataqayar ama maahane waxaa sidaasoo kaleeta mutanajis biyuhu noqonayaan nijaaso noqonayaan weeye biyihii hadday nijaasa ku dhacdo oo markaa nijaaso khayru macfi ay ku dhacdo wa in lam yataqayar yaysanba hadday rabaan doorsoomine nijaasay noqonayaan weeyaan wa in lam yataqayar biyaha mutanajiska maa waqacad fiihi najaasatun hayru macfuwin canhaa wa in lam yataqayar yaysanba doorsoomine in kaana almaau qaliilan hadday biyuhu yihiin kuwa yar ay duuna alqullatayni buu yidhi laba qullatayn hadday ka sokeeyaan oo aysan fuusta biyaa dhammayn boqol liitar bay noqdeen waa qaliil laba boqol iyo sagaashan bay ka yar yihiin waa qaliil mar hadday yar yihiin ee nijaasa ku dhacdo horay ka nijaasoobayaan biyaha marka badan hadday nijaasoobaan maxay ku daahir noqon karaan bizawaali taqayuri doorsoonkiioo suula way badnaayeen way nijaasoobeen siday meeshii u yiileen iyadoon waxba lagu derinin ayay urkoodii awal xumaa karkoodiiba caadi noqday ama maahane midhabkoodiiba caadi noqday ama dhadhankoodiiba caadi noqday oo sidii hore ku soo laabtay haddaa la isticmaali karaa weeyaan biyaha iyagoo yar hadday nijaasoobaan maxay daahir ku noqon karaan waxay daahir ku noqon karaan haddii la badiyo ee qullatayn la soo gaarsiiyo taqayurna uusan jirin daahir bay noqonayaan halkaas waxaan ku barannay maaulmudlaq horta waa barannay biyo mnijaasa-ana waa barannay waxaan baranaynaa mustacmal maxaa la yidhaahdaa waalmustacmalu mustacmal huwa maa baa la yidhaahdaa rafaca maagu kor yeelay xadathan xadath wixii kor yeela ow azaala khabathan ama nijaaso suuliyey oo wa kaana qaliilan wax yarna ahaaday weeyaan mustacmal waxaa la yidhaahdaa biyaha mustacmal la yidhaahdo waa biyo nijaaso lagu maydhay maaulkhasaala kuwii la dhihi jiray ama maahane loo isticmaalay xadath in lagu maydho masalanba markaad weyse qaadanayso wejiga dhaqidda koobaad ood dhaqdo midda labaad waa sunna ilaaye haddii biyahaas ka soo wejiga ka soo uruura meel lagu shubo biyahaa la uruuriyo nijaasana jidhkaaga aadan ka maydhayn xadath aad ka maydhaysay biyahaasu waa mustacmal waa daahir laakiin wax ma dahiri karaan weeyaan walmustacmalu mustacmal huwa maa baa la yidhaahdaa rafaca kor yeelay xadathan xadath wixii kor yeelay oo xadath baa lagu mayray xadathul asqar ama xadathul akbar baa lagu mayray ow ama ow ow azaala ama shay weeye ow azaala suuliyey khabasa nijaaso walow nijaaso ayuu suuliyey oo nijaasaa lagu mayray weeye shaygaas wa kaana qaliilan buu yidhi haddana waa haddana ahaaday qaliilna noqday weeyaan ilaa hadday badan yihiin oo ay qullatayn gaarhaan xugun kale yeelanayaan weeye maxaa haddii inta la badiyo mustacmalkii la badiyo la ururiyo laqullatayn ay gaaraan marka dambeeto daahiray noqonay dee taqayur lahayn weeye waalmutaqayiru biyaha mutaqayir la yidhaahdo taqayuran doorsoomay biyihii doorsoomay taqayuran doorsoomid taqayurkaasoo kahiiran fara badan bimaa shayna ku doorsoomay dukira la soo sheegay wixii ku dheehmay oo daahirka ahaa oo biyuhu ka deeqtoonaayeen biyaha mutaqayirka la yidhaahdo huwa maa mutaqayirku alladii waa midkii mutaqayirku alladii waa midkii yamtanicu ay reebtoomayso idlaaqu smilmaa'i biyaha magacooda in la idlaaqo calayhi biyaha dushooda lagu idlaaqo biyaha markii maalanba ay taqayuraan oo caanoo kale lagu daro oo midabkoodii isbeddelo mutaqayirka waxaa la yidhaha buu ku yidhi waa biyo markii maalanba taqayurkii aan soo marno uu ku dhaco magacooda in lagu tilmaamo ayaa reebtoomaysa biyo lagu tilmaami maayo magac kale yeelanayaan baxaysu meel yaxduthu lahu biyaha ay usoo dirinayso ismun aakharu magac kalea usoo dirinayaba magac kale yeelanayaan weeye wadaalika kalmaraqati biyihii iyagoo biyo ahay baa hilib lagu daray hilib baa lagu kariyey waa doorsoomeen maraq bay isku bedelayaan hadhow la dhihimaa biyo ee maraq baa leeyaha buu yidhi ama caanaa lagu daray caanay caano baraxa bay isku bedelayaan marka haddii inta shaygu uu doorsoomo oo shay daahira ku doorsoomo taqayurku marka uu kafiir noqonayo waa marka shayga magaciisiyo dhan oo isbedelayo oo magac kale ay qaadanayaan buu ku yidhi weeyaan magac kale ay qaadanayaan dahaaradu marka iyadu waxa weeye sidaas bay noqonaysaa hadda dahaaradu adilo badan bay leedahay ee aayaadna way leedahay laakiin haddii la yidhaahdo fasal kasta adiladiisa iyo aayaadkiisa yacni halla halla ha la akriyo waxay noqonaya iyo shuraaxdiisaba waxay noqonaya inaan kitaabka uusan soconin oo aan duruus badan la qaado karin weeyaan marka biyaha labadaasi u kala baxaan qaliil iyo kahiir bay u kala baxaan faslun fii qadaa'i alxaajati xaajada gudashadeeda ayuu fasalkaana u fasal yahay qofku markuu xaajo gudanayo oo musqusha ou tago yacni waxa weeye taasaa laga hadlaya yustaxabbu waxaa loo sunneeyaa liqaadilxaajati xaajada qofka gudanaya bowlan ow qaa'idan ama saxaradii ama bowlkii kaadidii an yalbasa inuu xidho oo marto naclayhi labadiisa kabood musqusha markuu gelayo waxaa sunnaha qofku kabihiisa inuu qaato wayastura ra'sahu madaxiisana ou asturo wa yucidda alaxmaa'a aw ilaxjaara waa inuu diyaariyo biyaha aw ilaxjaara ama dhagxaan waa inuu diyaarsado oo markuu musqushii galayo wuxuu ku istinjoon lahaa hadda musqulihiioo dhan wan wada yaaliin waa inuu diyaarsado wuxuu ku istinjoon lahaa wa yuqadima waa inuu hormariyo waa aadaabtii laga rabay yasaarahu lugtiisa bidix cinda addukhuuli musqusha markuu gelayo agteeda lugta bidix waa inuu ku hormariyo waa sunn musqusha markaad gelayso bidixdaa la hormariyaa waa sunna weeyaan bidixda inuu hormariya buu ku yidhi qaa'ilan isagoo ku qowlaya oo markuu geli rabo ayuu ducada akhrinayaa wuxuu leeyahay yacni waxa weeye markuu musqushii gelayo sidaan buu odhanayaa weeye sidaas baa la yidhaahdaa bismi illaahi buu leeyahay alraxmaani araxiim lagu dari maayo bismi illaahi bisuu ku joojinayaa magaca ilaah baan aan aan ku dhowrsanayaa buu leeyihi bismillaah ilaahay magaciisan ku dhowrsanaya allaahuma ya allaheeyow innii anugu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkhubusi shaydaanka midkiisa nimanka ah iyo walkhabaa'isi midkiisa dumarka ah weeyaan wa yuqadima wa an yuqadima waa inuu soo hormariyo sida sunnada ah yumnaahu lugtiisa midig cinda alkhuruuji markuu soo baxayo agteeda oo musqusha uu ka soo baxayo lugta midigtaa waa inuu soo hormariyo weeyaan midigtuu soo hormarinayaa qaa'ilan asagoo ku qowlaya gufraanaka ayuu leeyahay ilaahu dembi dhaafkaagan ku weydiistay dembi dhaaf baan ku weydiistay saddex mar buu ku celcelinayaa weeye gufraanaka alxamdu lilaah ilaah bay mahad u sugnaatay alladii rabbigaasu adhaba cannii xaggayga ka waday aladaa shaygii qurunka ahaa oo dhibka ahaa iyo wal oo wacaafaani iga caafiyey ilaaha shaygii adaha ahaa iga soo saaray wixii macnaha qurunkii ahaa oo idhibayo oo caloosha iga dheganaa ilaaha iga waday oo iga soo bixiyey oo iga caafiyey ilaahaasi mahad u sugnaata buu leeyahy sidaas baa laga rabaa inuu yidhaahdo ayaa la yidhaahdaa wa anlaa yastaqbila alqiblata qiblada waa inuusan qaabilin qiblada in la qaabila waa karaah oo waxa weeye uuna u dib jeediyo bicayni alfarji alkhaariji minhu albowl aw alqaa'id qiblada inuu qaabilo caynteeda maxaa yeele qaabilidda iyo u dibjeedintu waa karaaha baa la yidhi hadduu joogo meesha uu jooga hadday tahay meel aan musqulahayn meel aan musqulahayn hadduu joogo oon xaajada in loogu guto loogu talagelin asturna uusan haysanin yacnii markaa waxa weeye waa inuusan qaabilin baa la yidhi weeyaan waa inuusan qibladii qaabilin buu ku leeyahay wayaxrumu waaba xaaraan buu noqonaya marka fa in kaana fii mucaddin falaa xurmata walaa karaaha haddii musqulaha uu joogo loogu talagalay qiblada inuu qaabilo inuu u dib jeediyo xaaraan maaha karaaha maaha xataa khilaafulowla maaha wain lam yakun hunaaka saatirun hadday rabto iyaan saatir jirin meel loogu talagalay meeshu hadday tahay laakiin meel aan loogu talagelin duur cidlaaho bannaanahu joogaa markaa inuu qiblada isku aadiyo ama uu dib jeediyo waa macnaha karaaha baa la yidhi astur hadduu jiro wayaxrumu xaaraan buu noqonayaa istiqbaalka iyo istidbaarku xaraan buuba noqonayaa weeye oo qofka markaa xaraan buu ka noqonayaa fi saxraa'i meel bannaan hadduu joogo oo aan loogu talagelin mathalanba saatir ma jiro wax saatiraho astura ma leh meel bannaan buu joogaa xaaraan bay noqonaysaa weeyaan idantafad haddii la waayo oo ay anfowdo ashuruudu shuruuddii almuqararatu la sugay weeyaan shuruuddii la sugay oo la rabay meel bannaan oo aan loogu talagelin meel hadduu u joogo inuu meel astura raadsada baa la rabay oo uusan qaabilin hadduu macnaha shuruuddaa marka la waayo oo waxa weeye shuruuddaas ay anfowdo waa markaas xaraan bay macnaha noqonaysaa weeyaan xaraan bay noqonaysaa wa anlaa yastaqbila alqiblata wayaxrumu fi saxraa'i ida intafat ishuruudu almuqarara walaa yatakallama waa inuusan hadlinin musqusha markuu ku jiro ilaa lidaruuratin dan inay ku kallifta mooye hadde musqushiibuu masalan baxaaqayaa waana indhool weeyaan maya waa musqushiibuu ku jiraa baan rabaa markaasuu qof indhoola oo wuxuu u jeeday meel khatara kusii dhacaya wuu hadli karaa markaas weeyaan ama wuxuu arkay qof indhool ah oo yuriidu doonaya an yasquda fii bi'rin ceel inuu ku dhaco ama bahal kusoo socda buu arkay isagoo markaa ku jira musqushii buu war iska ilaali war ka joog meesha uu leeyahay weeyaan walaa maanta waxaa badan musqushii dhexdeedii qof inuu iskaga hadlo taana sharcigu ma ogolo weeyaan ma ogolo haddaan dan kallifin daruuro ah laguma dhex hadlo layidhi musqulaha la yidhi walaa yarfaca waa inuusan kor yeelin thawbahu maradiisa dafcatan waaxida hal mar oo kale a weeyaan dafca waaxida baa la yidhi hal mar inuu maradiisii saa unu hal mar u kor yeelo duur bannaan buu ilaa joogaa soo ma aha maradii meel bannaan buu rabaa inuu fadhiisto marka hal mar marada iska rogi maayo bal shay-an fa shay-an shay shay oonbuu usoo kor yeelaya usoo rogaya xataa yaqruba ilaa uga dhowaado min alardi dhulka ilaa uga dhowaado walaa yandura wa allaa yandura waa inuusan fiirinin ila asamaa'i samada waa inuusan fiirin samada ma fiirinayo maxaa yale samada marka la ducaysanayaa la fiiriyaa weeyaan wa maxalu ducaa'i baa la yidhi marka adab maaha samada inuu fiiriyo adaab fiican maahan baa la yidhi walaa yandura waa inuusan fiirin ila ila asamaa'i walaa ilaa farjihi farjigiisa waxa ka soo baxayana waa inuusan fiirin weeyaan wala farjigiisa waa inuusan fiirin walaa ilaa maana waa inuusan fiirin yakhruju minhu ka soo baxaya caynta ka soo baxayda shayga ka imaanayana ma fiirinayo ma makaankaasna ma fiirinayo walaa yacbatha waa inuusan ciyaarin markii uu macnaha waxa weye xaajo gudanayo gacantiis inuu ku ciyaaro lama ogola uu dheeldheelo cunto inuu cuno lama ogola inuu xabo looma ogola fadhiga inuu meesha aada ugu daahana lama ogolo baabasiir baa ka dhasha baa la yidhi inuu candhuuf tuftufana lama ogola oo asna ma fiicno cuduraa ka imaanaya baa la yidhi inuu cadaysadana may iyadana ma la ogola wa an yusbila waa inuu raariciyo oo daysto thawbahu maradiisa qabla intisaabihi oogmidiisa ka hor intuusan istaagin meel duur buu ku xaajo gudanayey dadkaa u jeedi kara markuu istaagayo isagoo qaawan ma istaagaya marada tartiib intuusan istaagin haddaysto aadaabtii qadaa'ulxaajan ka hadalnay istinjihiina waa noo soo socdaa darsigeenna toban iyo lixaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya intaas baan caawa ku soo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco salaada iyo aadaabteeda iyo istinjada iyo dahaaradaba kulli ilaahay ha noo hagaajiyo khaatimada ilaahay ha noo suubiyo waalidiinteenna iyo mucallimiinta iyo mashaaikhdeenna ilaahay ha u naxariisto dalkeenna amni kaamil ah iyo istiqraarna ilaahay ha nooga dhigo hada wabiاllaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wa barakaatu